bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fale saaxiibyaal ha ka dhawaada warka hamiidnimo ee raadiyaha warsana qodobaduna warkaana siinkahayna weliba aan kaweyna maamulka gobolka hiiraan ayaa weliba kulamiyo la qaadeyna dhakhaatiirta ku howlgalaasa cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne nabadoon caan hayna weliba laga dilay magaalada caasimada ee muqdisho madaweynigii hore ee dowladii ku horeytay dowladda hadda talada haytay ayaa weliba uusa ankabaaqay dadka markaasa dagaal beeleedyada kuwada gobolada dalka ini iyo shuruudlaan roodiyeen dagaalada oo ku mid ah cisbitaalada aan kagu weyn magaalada muqdishona weliba laha sheegahaya inay ilbaabadana iska laabi dadkii la kulami xildhibaan laku helay covid nineteen yaa weliba la sheegay inay lakaraad rooga si markaas lanku baaro cudurka coronavirusa amarna waliba usan ku baahaya dowladda soomaaliya oo markaas la sheegay inuusa dhagan galay gobolka hiiraan yaa weli waliba usan ku dhagan galnay amarkii dowladda federaalk soomaaliya ee ka eedinayay inay markaas gudo magaalada lahangelina waljaade maraykankana waliba laa sheegaha inay tirada dhimashada coronavirus usa deertii tumi siyeed kun todoba boqol toddobaatiyo todoba qof
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
tumiyi kowta bila afraad sanadka lamada kun iyo labaatan kuwa hamiidnimaha sabtee u ihidniya hagalaayta intaas may haayana qodobadii warkaan hamiidnimo aan ku weynaayay aan diyaar garoobow soo faahfaahsan wararkaanu deelow degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir iyo weliba ay sheegahayn in kooxo hubaysan iyo xalay degmada yaaqshiid ka dileen nabadoonsi weyn markaas lanku gorada ay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir dilkiya weliba uusa ku dhiyay xaafadda juungal nabadoonka la dili iyo weliba magaacii la eri jaray xaaji shaahid khayrudiin weliba nabadoonka markaas la dilay xilli u saha kubahi masaajidka yaala xaafadda juungal welina goobta markaas kubasiday kooxihii dilka jeesiday ciidanka ammaanka dowladda soomaaliya ayaa weliba iyo dirina goobta usa dilka kudhii welina meelaas iyo kusuubiyeen howlgal iyo markaas kabaadugoobayaan raggii dilka ku damboobay maamulka gobolka hiiraan yaa weliba iyo kulun lagaadeen dhakhaatiirta ku howlgalaasa cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne faahfaahinta warkan waliba hnayn diray bashiir cabdulcusmaan qaabka looga hortagi karo cudurka dilaaga ee coronavirus waxa uu la qaatay maamulkii dhakhaatiirta isbitaalka magaalada beledweyne isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee maamulka hirshabelle ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif oo ugu horeyntii ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago cudurka coronavirus maantay waxaa isbitaalka guud ee gobolka hiiraan lagu soo gurtay madaxweynaha gobolka hiiraan mudane cali jeese cusmaan oo maanta u kurgalay isbitaalka xaaladiisa waxaa kaloo meesha looga hadlay covid nineteen ama coronavirus cudurkan meelo badan adduunka halagseeyey soomaaliyana aan ognahay kays badan hadda muqdisho laga helay gobolladeynana hadda wax baara aysan jirin oo maatalan baaritaan loohay waxaa laysla gartay meeshaa mataqaana aad loo la kudiray in cudurkaani oo u baahan yahay waa cudur ilaahay keenay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi alwaqaa'ifu khayru min alcilaaj macnaha in cudurka laga hortago ayaa ka qayb badan yiri nabiga ila daaweeyo gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in kulanka laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in la helo goob dadka xanuunkaasi loogu shakiyo lagu karantiilo iyo in la xiro xuduudda gobolka hiiraan uu la wadaago etoobiya iyo in layska kaashado sida qalab caafimaad oo baaritaanada dadka xanuunkaasi loogu shakiyo lagu baaro la keeno magaalada beledweyne allah subxaana wa tacaala ayaa caafimaad hayo horta ilaa caafimaad ha nasiibi ilaa wadaan ku baryaynaa ee ummadaada badbaadi oo xanuunkan dilaagaa ee adduunkao dhan uu ka qayliyey ilaahuna hareer mari ilaahayu addoommadaadiyaa nahay waxba ma awoodno sida xaalkeennu yaa waa garanaynaa ilaahay hana badbaadiyo taa haddaan inta kaga gudbo waxaan rabaa arrintan inaan dhowr arrimood guddiga dhakhaatiirta iyo hay-adaha ay qusayso talaan u dirnay ay ku maqan yihiin waxaa ka mid a in la helo goob karantiil oo ciddii maxaan ku yidhaahdaa laga shikiyo la geeyo annagana waxaanu xoog saari doonnaa sidaaan u xeli lahayn xuduudda iyo sidii aan u joojin lahayn waxyaabaha soo gala markii haddii xuduuddii furan tahay waa laysu furan yahay weli fayraskeena waa jirayaa waana xanuun dilaaya toddobaatan iyo labada saacadood ee fooda lagu soo haysa waxaan jawaab ka bixi doonaa amaan xiri doonaa xuduudda ool gobolkaana uula leeyahay kiligka shanaad ama dowladda etoobiya uula leeyahay aan xiri doonaa haddii alla idmo mana dhici doonto adeeg dambe oo adeeg dambe oo ilaa bal arrinkaani oo xal ka yeesho isu socdu ma jiri doono waxaa kaloon samayn doonaa haddii alla idmo wax kastoo iskaashiya oo arrintan wax lagaga qaban inaan
cali jeyte ee guddoomiyaga gobolka hiiraan oo markaas kulun la qaadadigee ka dhakhaatiirta cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyniya kaasaayi faahfaahinta warkaas oo sanii la dariirsayaay bashiir cabdulaahi cusmaan guddoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba laha sheegay in uusa shaqirooyola kasoobi guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali aadan najax ayaa weliba sheegay in uusa shaqirooyo kasoobi guddoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo ku-xigeenji welibaana shaqiroojiyo kasoo biyey guddoomiyaga degmada weliweyn iyo xigeenka qorsheynta ilaa mar dambe walina xilka guddoomiyaga degmada aan sii magadhoway inuusa sii hay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada yeeri guddoomiye najax wararkasaas oo kale una helahayna iyo weliba ayuu sheegahayn in ciidanka dowladda iyo hireen guddoomiyaha shaqiroojiyoka lankasoobi markaas lambara sababta markaas shaqiroojiyoka lankasoobi wararka qaar waliba oo sheegahayn in markaas shaqiroodyowkan iyo hirowkanba iyo kudambowda kureed markii mas-uuliyiinta haddii xilka markaas se kumeeldeere lankurooyi ama lankugaadi laka eeday in iyo kudambeeyeen dagaal beeladadii kudhii magaalada daafeed ee gobolka shabeellaha hoose madaweynigii hore ee soomaaliya ayaa ku hadlay colaad beeleedyada maalmoogii in dambooyi ku jari ahaana ku mid eh gobolada dalka waliba uu sheegay in nasiib dare marka waa waliba uu sheegay in nasiib dare weyn iyo eta in geeka soomaaliya iyo markaas ku dhiyaan dagaal beeleedya xillo iyo husid mudanta in dalka uusan markaas ka faafahayo cudurka coronavirus xasan sheekh maxamuud iyo waliba uusa dalbaday beelona markaas uusa ku dalbaday in dagaalka iyo roojiyansa shuruud laan eh waana markaas iyo un hogaansamaan amarada iyo baaqyadaha kuweerahay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya madaweynigii hore ee soomaaliya iyo saas oo kale anka baaqi in markaas la roojiyo dhiigga walaalo markaas ee micnodarada markaas lakadeediyo welina odayaasha iyo weliba walgorodka uusan ka baagay hojoogka dadaalada nabadda markaas laka kuweyd yahay isagoona maamulka ama maamulada ku jira deegaanada iyo markaas dagaalada ku jiraan anka baaqi in iyo mas-uuliyad isku saaran sidii iyo dhagala lahaayeen dadka walaalo ee meelaska harbiyahay markale ka nagado gobolka hiiraan weliba laha sheegahay in magaalada beledweyne weli un ku dhagan galna amarkii ka eedinayay in jaadka la roojiyay kaasoo ah kubahi dowladda soomaaliya markale bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkaninhay shacabka ku nool magaalada beledweyne ee guud ahaan gobolka hiiraan waxaa soo wajahay xaalad halis ah oo u baahan in si deg deg ah looga hortago suuqyada qaadka lagu iibiyo ee ku yaalla magaalada beledweyne waxaa si caadi ah loogu iibiyaa qaadka loo yaqaano hareeriga kaas oo laga keeno dhanka ethoobiya xilli xaalad deg deg ah la geliyey ethoobiya sabab la xiriirta cudurka coronavirus oo farabacan ku haya dadka ku nool ethoobiya xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya ee dhanka gobolka hiiraan ayaa furan waxayna taas keentay in qaadka sababo kala duwan dhinacyada galbeedka iyo waqooyiga magaalada beledweyne laga soo geliyo bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa maamulka gobolka hiiraan ka dalbaday ilaamaha amniga in ay si deg deg ah u joojiyaan qaadka ka yimaada ethoobiya si loo dhowro badqabka bulshada ku nool magaalada beledweyne looguna taxadaro xanuunka coronavirus marka laga soo tago magaalada beledweyne ee lagu iibiyo qaadka laga keeno dhanka ethoobiya sidoo kale qaadkan waxaa magaalada beledweyne loogu sii gudbiyaa magaalooyin ay ka mid yihiin burubarte iyo jaldaqsi iyo qaybo ka mid a gobolada dhexe inkastoo labadii maalin ee ugu dambaysay qaadkaasi degmada jaldaqsi uusan u gudbin iyo qaybo ka mid a gobolada dhexe balse weli qaab ay calaamad su-aal saaran tahay ku taga degmada burubarte ee gobolka hiiraan cabsida ugu badan ee laga qabo haddii uu qaadkan sii socdo iibintiisa magaalada beledweyne ayaa ah in gobolka hiiraan si sahlan uu ku soo galo cudurka coronavirus kaas oo ah cudur dilaa ah oo dunida inteeda kale ay weli la tacaalayaan dadka ku nool magaalada beledweyne qaarkood ayaa qaba in maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha amniga ay u muuqdaan kuwa ka gaabiyey walaaca bulshada ee ku aadan halista caafimaad darro iyo tan nololeed ee ka dhalan karta haddii uu sii socdo qaadka hareeriga ah ee laga keeno dalka ethoobiya ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne marka laga soo tago dhibaatooyinka ka dhalan kara dhinaca kale dad badan ayaa noloshooda ku maareeya iibinta qaadka suuqyada magaalada beledweyne lagu iibiyo
idaa mahadsanyi bashiir cabdulaahi cusmaan oo faahfaahinta warkaas nila dariirsiyaay weli warkii hameena miyaara dareerta koo ku mid ah isbitaaladan kugu weyn magaalada muqdisho ee waliba laha sheegaha inay ibaabadinan iska laabay sidii iyo warbaahintan xaqiijiyeenhana ku mid ee dhakhaatiirta ku howlgalaasa cisbitaalka digfer ee magaalada muqdisho waliba iyo la sheegay in la hiri inta badan dhiibo markaas isugu koobaya cisbitaalka digfer ee muqdisho waliba ayuu sheeganay in iyo guud ahaan iyo roojyan laabilaada bukaanada kooyi jaray cisbitaalka sababo markaas la xiriira cudurka coronavirus waliba kaaliyaha waa keliya furuna qiibta markaas lanka tiragali gurmadka deg dega ee godob haagna dadka markaas ha ka dhaawacmo qaraxyada waliba saas oo kale karantiil la geliyey dhakhaatiir shaqaale iyo howlwadeeno ku tirsan cisbitaalka digfer oo markaas lanku shaki coronavirus warar kale oo markaas iyo helaan waa warar kaloo iyo helahayt warsanya waliba iyo sheegahayna in markaas la ku yaaba in cisbitaalka uusa ku mid nagada goobo markaas lakala tacaali doona bukaanada coronavirus ridida sida ku mid ee dadkii shalay laku heli coronavirus iyo waliba ku howlgala ku howlgala jirana cisbitaalka digfer ee magaalada caasimada ee muqdisho meel warkaas dhugunsadayaal kula dareeltan waliba raadiyaha warsan baydhabo tirada dadkaan amwadi cudurka covid nineteen adduunka oo dhan iyo waliba iyo korandhaaftay boqol iyo saddex kun shan boqol afartan iyo qof iyoona markaasi dadka usahradidii iyo deerahayna hal dhibic todoba milyan oo qof oo caalamka oo dhammaan cudurkaasi usa kakadhii gobolka new york ee dalka mareykanka oo ah xudunta covid nineteen ee dalka mareykanka iyo waliba saraakiila iyo sheegahayna in hoosandhiyow tirada dadka markaas mbaahan dhiibta xanaanada deg dega ee cisbitaalka iyo weliba ahaan cisbitaalada la la geey ama la jeeyba markii horeyti ilaa iyo bartamihii bili maarsa gobolka new york ee waliba shalay iyo hawariyena in haanu ku badan kala bartami siyad kun oo qof markaas oo mareykan ee iyo markaas ka dhimideen hanas u haayeen dadka markaas reer new york ee goobo kale ee markaas cudurkan use eedkan saameeya ku mid ee gobolka lousiana magaalooyinka detroit iyo weliba washington d c yaa dadka laha sheegaha inay eedan ka dhimid hayaan dalka ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalkaas boris johnson iyo weliba markaas use ku kabadahaya cudurka covid nineteen xillo dalkaas use shalay hayti maalintii ka dhimashada badanayti walina ka amuudana sagaal boqol iyo siyeetan qof yaa la hawariyahay inayo amuudan covid nineteen britain taas waliba yee unku dhikanta tirada guud ee dalka oo covid nineteen ka dili sagaal kun oo qof dalka faransiiska iyo waliba isuna hawariyahay in tirada dhimashada iyo kor-ankati iyo ona shalay oo jamaace shaliidiya markaas iyo hayti maalin kale oo adag oo markaas dalkaasna iyo ka amuudan ku dhowaad kun qof taasoo markaas ku dhikaasa tirada dadka cudurkan amuudan faransiiska tumisada kun boqol sagaaliyo todoba qof ra-iisul wasaaraha talyaaniga yaa kordhiyey muddada xayiraada guud dalkaas oo hadda markaas ka eg sadiida bilan may talyaaniga ayaa weliba ee dalka markaas ushawariyahay dhimashada inka badan ee coronavirus adduunka oo dhan dhugunsadayaal warkii haminime warsansiinku kooday surunkeninka dhanyi warkuwaliba sinadiraysa anoo jaciilow eh cabdinaasir ee farsameeyey asxaabtii warkoo la dhiibgaatiyaan mahanage intii warkan war lama diriyadan ku kulmi doonaa id alaala idii warkaana dhaaf waliba usriyadan ku fiirsado kare website-ka raadiyaha warsan radio dot com inta ku horeysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu